maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxay maanta dhegaystay dacwad ciqaabeedka loo haystay afar iyo toban qof oo ku eedaysan qaraxii ka dhexdhacay diyaaradda daalo labadii bishii februari ee sanadkan kiiska qaraxaasi ayaa loo soo xiray afartan iyo toddoba qof oo siyaabo kala duwan looga shakiyeen ay ku lug lahaayeen qaraxaasi hase yeeshee dadkaasi badankood markii lagu sameeya baaris ku lug lahaanshahooda kiiskan intooda badan waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dib ugu ogolaatay xorriyadooda marka laga reebo afar iyo tobankan qof oo lagu soo eedeeyay inay siyaabo kala duwan ugu lug yeesheen qaraxaasi oo qalqalgeliyey isu socodka gaadiidka cirka ee soomaaliya iyo waddamada kale ee caalamka qaraxani waxa uu ka dhex dhacay labadii bishii februari ee sanadkan diyaaradda daala airlines xilli ay ku duulaysay joog hoose oo aysan weli gelin hawada sare waxaana qof ismiidaamiyaha oo isticmaalayay laabtoob uu isku dhex qarxiyey diyaaradda daalo kadibna duuliyihii diyaaradda ayaa go'aansaday diyaaraddaasi oo aan wada qarxin inuu dib ugu soo celiyo garoonka diyaaradaha aadan cadde si loo badbaadiyo rakaabka saaran diyaaradda dhammaantoodna rakaabkii diyaaraddaasi saarnaa iyagoo bad qaba ayay ka soo degeen garoonka diyaaradaha aadan cadde marka laga reebo nafti qarribihii isqarxiyey oo raqdiisa laga helay meel u dhow degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe qaraxani waxaa loo isticmaalay laabtoob laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo ay fududeeyeen qaar ka mida dadkii ka shaqaynayay garoonka diyaaradaha aadan cadde cabdiweli waa qofka koowaad ee loo haysto qaraxaasi cabdiweli waxaa la aaminsan yahay inuu yahay maskaxdii soo abaabushay diyaarisayna habka loo saaray qaraxaasi diyaaradda daala airlines cabdiweli waxa uu ka tirsanaa shaqaalaha garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa isaga iyo nin kale oo la socday oo lagu magacaabo xasan caato ay soo geliyeen laabtoobka walxaha qarxa laga soo buuxiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde kadibna waxay u fududeeyeen qofkii ismidaamyaha ah inuu laabtoobkaasi la galo gudaha diyaaradda taasoo sababtay in kadib ismidaamyuhu isku dhex qarxiya diyaaradda cabdiweli kadib waxaa lagu eedaynayaa inuu ninkii la socday ee la fudeeyey qaraxaasi oo ahaa xasan uu isaga gacantiisa ku qaarajiyey kadib markuu gaarigiisa ou qarax ka soo buuxiyey ku dhex dilay si u soo afjaro macluumaadka la heli karay kadibna waxaa la soo qabtay cabdiweli waxaa sidoo kale isna lala soo qabtay dad siyaabo kala duwan ugu lug lahaa arrintan waxaa ka mid a dadka la soo qabtay shaqaalihii ka shaqaynaya mashiinkii uu dhex maray laabtoobka kuwaas oo garan waayay in laabtoobkan uu ku dhex jiray qarax waxaa sidoo kale iyaguna dadka la soo qabtay ka mid ahaa tagsiilo isaguna keenay ninka ismidaamyaha garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa dadka iyaguna maanta maxkamadda la hor keenay ka mid ahaa shaqsigii baasaboorka ugu sameeyey habka onlineka loo yaqaano ismidaamyaha iyo sidoo kale dadkii ismidaamyaha u fudeeyey inuu yeesho baasaboor iyo sawiradiisa iyo lacagtaba keenay xarunta socdaalkiiyo jinsiyadaha dowladda soomaaliya waxaa iyaguna qaybka dadka kiiskan maanta loo hor keenay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidaha soomaaliya qaar ka mid a xamaaliyaashii ka shaqaynaya garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo askar ka tirsan ciidamada qalabka sida oo iyaguna siyaabo kala duwan loogu eedaynayo inay door ka ciyaareen fududaynta arrintan qaraxani waxaa la aaminsan yahay in kooxdan abaabulan ay doonayeen inay sameeyaan kowdii bishii februari hase yeeshee maalinkaasi waxa baaqday duulimaadkii diyaaradda daala airline waxaana ay qaraxani sameeyeen labadii bisha gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidaha soomaaliya gaashaanla dhexe xasan cali nuur shuute ayaa maanta mid mid u dhegaystay eedaysanayaasha isagoona weydiiyey su'aalo la xiriira eedeymaha loo haysto kadibna waxa uu gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidaha soomaaliya gaashaanla dhexe xasan cali nuur shuute ku dhawaaqay inay maxkamaddu xiran tahay dibna loo dhigay kiiskan isagoo ka dalbaday xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sidaha soomaaliya in la keeno cadaymo dheeriyo arrinta ku saabsan dhegeysiiku waa sidaasuu ku xihan yahay caddeemo intaan ka badan xeelaalinta waxaa laydinka rabaa waxyaabo dheeri ah inaad keentaan caddeemo intaan ka badan kiiskan qaraxa diyaaradda daala airline ka dhex dhacay labadii bishii februari ee sanadkan waxa uu noqday mid gelgelay dareenka dadka soomaalida oo dhan waxaana uu ahaa qarax si isku mida u saameeyey muwaadin kastoo soomaaliya meel kastoo caalamka ka joogo waxa ay muddo kooban hakad gelisay duulimaadyadii soomaaliya kaga imaan jiray waddamada kale ee caalamka inkastoo markii dambe dib loo fasaxay waxayna in badan dadka soomaaliyeed calaamad su-aal saarayaan sababta cadaaladda loo waafajin waayey ah dadkii soo abaabulay qaraxan ah lagu qalqalgeliyey isu socodka gaadiidka hawada ee soomaaliya laakiin ugu dambayntii maanta ayaa la hor keenay garsoorka koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxayna iminka afar iyo tobankan qof oo mid ka mid ah ay dumar tahay ay yihiin cadaalad sugayaal